فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ehelada shacabkii ay diyaaradaha shisheeye ku xasuuqeen tuulada bakhdaad ee duleedka afgooye oo ka hadlay dhibaatadii gaartay iyo sida foosha xun oo ay ula dhaqantay dowladda federaalka xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka oo dowladda federaalka ku eedeeyey inay shabaab ku tilmaamtay dadkii halkaasi lagu xasuuqay xafiiska siyaasadda iyo wilaayaadka xarakatu shabaab ulmujaahidiin oo war rasmi ah ka soo saaray duqayntii wuxuushnimada ahayd oo ay diyaaradaha dagaalka turkiga ka geysteen tuulada bakhdaad magacyada dadka ku shahiiday duqaynta iyo xogo kale oo ku lifaaqan bayaanka ayaad dhuuxa ku maqli doontaan turkidu waa dowlad nuuce ah maxaad kala socotaa taariikhda madow ee turkida ee ku aadan la dagaalanka diinta islaamka sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo kelimad sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka mid a culimmada soomaaliyeed oo ka hadlaya ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonaa
fariinteeda ku wajahan gaalada waddanka kusoo disho waxaa leeyahay annaga idinka biidni illaahi tabaaraka wa tacaala allah ayaana kala xukumi kara mooye ma kala badbaadino niman yahow yaanan isku burburin
waa waraysiga cabdicasiis maxamed xuseen usaama oo ahaa amiirkii majmuucada inqamaasiyiinta ee weerarka ku qaaday hotel s o l ee magaalada muqdisho waraysi uu bixiyey ayaa barnaamijka qayb ka ah xubinta soonka iyo caafimaadka caawa waxaad ku maqli doontaan talooyin ku socda dadka qaba keliya xanuunka bisha ramadaan barnaamijka waxaa kaloo qayb ka ah xalqada toddobaad taxana aan ugu magacdarnay ramadaan bishii futuuxaadka لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan diyaaradaha turkida ayaa habeenkii xalay waxa ay duqaymo wuxuushnimo ah ka geysteen tuulada bakhdaad oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose duqaynta oo si ulakac ah ay dadka rayidka ah ula beegsadeen masaajid halkaasina ku burburiyeen ayaa waxaa ka dhashay khasaare aada u baaxad weyn oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac in ka badan labaatan qof ayaa ku shahiiday ku dhowaad labaatan kalena way ku dhaawacmeen qaar ka mid a ehelada dadkii halkaasi lagu xasuuqay oo ku sugnaa qaar ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ayaa warbaahinta la hadlay wainaa ilayhi raajicuun wax maanta ka dhaca waa hal famil oo maanta ayaga dhan ay yihiin dad beeraaley ah oo meel dhooban inaa oo wax lu- oo lagu rido oo hal famil ka soo jeeda ilaaha qaysta miyaa haddii dad la dhawacana dadka meelay joogaan hala aasto hala dhawaca laakiin hooyooyin isbitaalladay jiifaan wax gurmud oo u sameeya hataa inaysan jirin Ma- marka isbitaalka la geeya hataa dadka badanaan intaa loo soo daabgurayay ilaaha qiis maan saan cadaalad maan cadaalad bee jirto dadka meelay joogaan waa la ogyahay ha loogu tago shacabka yaa la lahaynin maantada yaa la lahaynin geedo hoostooda ayagoo taaga ayagoo sooman ee ilmihii inay ka- la soo qaceen ee meesha ee meesha ku dhamaan cadcadkooda qaaraa hilibkooda laa qaaraa dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aa la laayahay waan ham famil ilaaha qiisa ma aan cadaalad hadday jirto saan cadaalad maya cadaaladda hala fiirsho madaxweyne ma ahan kane
oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo qolada ka soo horjeeday dagaalka kadib een, xalay maqhribadii dad beeraley ah oo deegaankoodii ka soo barakacay oo beerihii u soo barakacay ayaa beerihii lagu duqeeyey oo hal famil ah oo hal reer ah oo gaara dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa iyo labaatan iyo kow ruuxaa dhimatay oo hal famil ah oo hal reer ka soo jeeda waxaa dhaawacantay sagaal iyo toban ruuxaa dhaawacantay oo hal reer ah wax dhintay oo dhan isku dar dhaawac iyo dhimashada waxaa waaye waa afartan qofood waay hal reera ka soo jeedaan caruur iyo haweenan u badan isku qoys waayba wax dhintaba waa hal reer waa hal qabiil waa hal laf waaye wax dhintayna family way badan yihiin nin inaagtiisa iyo caruurtiisa nin inaagtiisa iyo caruurtiisa gabar iyo hooyadeeda caruurteeda saasay u badan yihiin caruur iyo haweenan u badan wax raga hadda waxaa ku jiro oo dha- dhaawacna waxaa ku jiro laba rag dhimashadana waxaa ku jirto laba rag inta kale haween iyo caruur oo wax dhintay dhaawacyada xalay la dhaawacay saakay ayaa loo gurmaday saaka subaxii loo gurmaday ilaa iyo xalay xalay markay jugta dhacday madfac koowaad markuu ku dhacay ragaa u gurmaday oo tuulada diriska joogay markay tageen ayagana waa lagula dhuftay marka mid kale dad kalea ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmud saddexaadaa tegey waa lagu dhuftay hadda mid saddexaad dhaawacii xalay dhaawacmay gurmudka ugu horreeyey saakay heleen bakhdaad la yirahdaa tuulo bakhdaad la yirahdo deegaan bakhdaad la yirahdo jambuluul wax yar u jira waxaa u dhexeeya jambuluul iyo basro u dhexeeya wallahi diyaaradaadna duqaysa anaga diyaaradaadna duqaysay waxa wax duqeeya diyaarad waaye ma ahan madfacna ma ahan hoobiyena ma ahan wax wax duqeeya diyaarad waaye diyaarad guuxeedina waa laga maqlay tuuladoo dhan iyo waa waa meelaha diriska waa laga maqlay kulli waa laga warqabaa diyaarada duqaysay dad shacab oo maati ah oo beeraley ah oo aan waxba galabsanin oo caruur iyo haween u badan lagu leeyahay meeshaas tirada dhimashada koo iyo labaatan waaye dhaawacanu sagaal iyo toddoba iyo toban waaye oo hadda isbitaal madiinana ku jiraan dhaawacyada o dhan isbitaal madiina keennay waana waa qaarna waa daran yihiin qaarna waa cinta بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون Een, waxaan halkan uu tacsiyeynayaa eelkeyga een, dhimashadii iyo dhaawacii soo gaaray Een, anaga aniga koreeta anigu waxmaran deganahay laakiin waxa dhibka ku dhacay waa ehelkeyga weeye oo lagu weeraray tuuladoodii iyo beerahoodii haddii loo sheegi lahaa oo la odhan lahaa war halkan isaga baxa way isaga tegi lahaayeen balse si kiis ah ayaa da- diyaaradihii ugu ugu weerareen beeriyaa loogu tegey waxa ugu daran waxa waaye gabar oo dhowr iyo toban qoyska soo jeedo waa cunug yar oo afar jir ah ayaa ka fakatay reer dhan waxaa ka fakatay hal gabraa ka fakatay marka annaga waxaan u dulqaadan karna ma aha dowladdu waa inay arrintaa naga soo talisaa weyna saxweyna xasuuqeen ari ari dhintay aad ka hadashaan ari dhintay aa intaasoo aad ka hadashaan bini aadanaa leynaysaan bini aadanaa leynaysaan annaga waana la xasuuqay waxaana xasuuqay dowladdaana xasuuqday iyo diyaaradihii ayaga caabinayana xasuuqday cid kale mana xasuuqin dhibaato weyn oo aad iyo aad u foolxun ayaa dhacday ilmo saqiiraa caruur iyo hooyadood oo meel ku gambanaya ayaa la qarxinaya dhibaataa taalla cid wax qabanaysa ma leh Wa- meel wax loo cuskada ma leh haddii la aruuray la aruurayo dadki waxba qabsan waa beerihii bay tabcanayeen beerahoodii baa laga eryanaya guryahoodii baa laga eryanaya halkee baa loo cararaa muslimnima haddii jirto ooy dadnima jirto ooy dowladi jirto dadkan waxa loo qabto haddaan loo qaban karayna dee waa warcada wax weeye qawda maqashay waxna ha u qaban saddex caruurii hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisii meel laga soo raadiyey gobolkii kale saaka la helay ilaa xalay baa dhiig loo bax loo baxay xamar ma gawaadhi baa laga waayay ma diyaaradaa laga waayay dhibaataa meesha taalla rafaad baa yaalla waa hagaag waxay ahaayeen ehelada dadkii ay turkida ku xasuuqeen tuulada baqhdaad dhinaca kale xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa dowladda federaalka wuxuu ku eedeeyey in ay shabaab ku tilmaamtay dadkii shacabka ahaa ee halkaasi lagu xasuuqay waraysi aynu la yeelanay xildhibaan hore maxamed cumar dalxa ayuu arrimahan iyo kuwo kaleba uga waramay maxamed cumar dalxa waad ka warqabtaa soomahan waxa ka dhacay duleedka magaalada afgooye aad iyo aad
maxaad xogahood ka haysaa wixii halkaasi ka dhacay iyo sheegashada dowladda federaalka ee ahayd in ay halkaasi ku laayeen al-shabaab waa mahadsantihiin horta annaga dhacdadan ee sida ee wararka ee ay idaacaduhu ay tabinayeen ilaa iyo saakidii hore ilaa iyo duhuradii ee in ciidanka dowladda howlgallo ay samaynayeen shabeellaha hoose ee duqeymana maaragtay ay ku dhinteen in badan arrimahaasi ayaa ee waxa ay maqlayeen ama aan laftirkeenna ee aan qayb ka nahay ay ahaayeen balse haddana hal mar ayaa soo baxday isla kolley haddana warbaahinta ayaga oo in dad ee maaragtay ee ah rayid oo maaragtay ku nool deegaamada afgooye tuulooyinka mid ah oo baqdaad iyo alifow iyo meelo kale iyagana inay ku dhinteen dadkaasoo shacab ahaa oo rayid ahaa oo beeraley cabashadooda iyo dadkii ku dhintay intaba iyadana warbaahinta iyadoo maqal iyo muuqaal ahba iyadana ay tabinaysay marka arrimahaasoo iyaga ayay ahaayeen kuwa ilaa iyo hadda ee laysla wada dhex maraya bulshada balse kolleybu dad soomaaliyeed inay meesha dadkii dhintay maadaama muuqaal ahaan iyo sida ay iyaga ay u bandhigayeen ee intii ay nasiibka u heshay inay war ka soo tebiso oo waxa xaqiiqada ahna hadda ilaa iyo hadda loo baahan yahay si cad ah inay dowladdu iyada ay uga hadasho laakiin waa dhacdo aada runtii ee xanuunkeeda ay leedahay hadday dadkaasi oo ay yihiin dad innocent ah oo wax dembi ah aanan lahayn oo dad adduunkooda iyo beerahooda ee sida ayaga ay ku hadlayeen raggii eheladooda ahaa ay arrintu tahay marka waxaasoo dhan dowladda ayaa maanta loogaga fadhiyaa inay ka gungaarto war cadna ay kasoo saarto
sida hadda aan ognahay dowladda federaalku ma haystaan diyaarado daroon ah ee minoo sheegi kartaa dowladda diyaaradahan duqeynta geysatay iska leh aniga hadda military ma ihi eedaha securitkana uma shaqeeyo waxa aan la wadaagi karo waa dareenka shacabka iyo waxa warbaahintu iyo iyadana ay usoo gudbiyaan oo inta fara badan xogta iyaga dabagali og oo waxna ka sheega yaqaan laakiinse annaga dhacdada iyo sida ay wax u jiraan oo xaqiiqadeedu inay meesha dad ay ku dhinteen oo caddaymaheeda oo sida hadda ee ay baraha bulshada iyo facebookyada iyo warbaahinaduba ay u isticmaalayaan saan soo sheegay maqal iyo muuqaal ayaan ka duulaynaa wixii kaalin dowladeed kaga aadanna dowladda aan leenahay arrintaasi waa inay mas-uuliyadeeda ee iyadu dhabarka u dhigataa oo ay ku samaysaa dabagal iyo baaritaan ciddii doonta ha fuliso weerarkaasi ama dayaarada ha fuliyaan oo meelo kale ee ayaga dowladdu waxay leenahay saaxiibo ka caawiya dhinacyo kala duwan oo eriya dhulba leh marka taa hawsheeda iyo sida ay wax u maartay iyada u soo saarto waxaasoo dhan iyada ayaan annaga leenahay warbaahinta dowladda waxay shalay ilaa xalay tabinayeen in duqaymihii halkaas ka dhacay ay ku dileen dagaalyahano badan oo ka tirsan al-shabaab arrintaas maxaa ka jira hadda aniga midaan xaqiijin karo iyo mid wax layga weydiin karo midna taasi ma aha satan ku iri oo anigu ma ahi dadka ee iyada dowladdu oo hawshaasi ay u igmatay ama shacabka soomaaliyeed ay ka sugayaan aniga muwaadin ka soo jeeda degmooyinka gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah labadaraadle degmada afgooye ayaan ahay shalay ilaa iyo xalay waxaa baraha internetka laisla dhex marayey sawiro muujinaya natiijadii ka latay dagaal maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada afgooye qaar ka mida ehelada dadkii halkaasi lagu gumaaday maanta maray warbaahinta la hadlayeen oo innaga aan qayb ka nahay waxay inoo sheegeen in dhibaatadii xalay halkaa loogu geystay ama shalay ciidanka dowladda federaalka halkaa loogu geystay in dadka shacabka ah loogu argutay arrintaas maxaa uga jawaabaysaa waxaa jira xigmad odhanaysa laysa alkhabaru kalmucayaana waxa laguu sheegayo iyo waxaad shahuudaysid isku mid maaha anigu meesha sida adiga aad maanta weriye aad u tahay wartabiyo ee idaacadkaa sugayso warbixintaasi inaad u gudbiso ummaddana ay dhegaysato aniga igama saarna inaan baxo oo aan soo baaro oo aan meesha tago wixii laakiin ee xanuun ah inaan la qaybsado wixii dhacayna haddii khalad ay ahaydna arrintaasi waddadii ee arrintaa wixii ay ku dhacday khaladkaasi inay raacdo dowladdu oo ayada tallaabada kaga aadan meeshaasi inay qaado ayaan u tabinayaa idaacaddana aan ummaddaasi aan kaala wadaagayaa laakiinse anigu ninka tallaabada qaadi lahaana ma ihi ninka ka soo riboor garayn lahaana meesha oo hadda adiga aad wax ka weydiinaysidna ma ihi laakiinse waxaan la wadaagayaa xanuun ummadda soomaaliyeed oo dhan nin kasta oo damiir leh uu ka joogo haddii nimanka masaakiin ee dad beeraley oo ayaga si khalad ama ha u dhacdo ama si kama ha u dhacdo wixii ayaga soo gaaray sidii meel kasta oo dad soomaaliyadoo sidaasoo kale ee ayaga haddayba dhacdo aan oga damqan lahaa ayaan oga damqanayaa si guud ay si gaar ahba jawaabtayda oo idin waa intaas
dalxow dhacdooyinka kuwan la midka ah way soo lalaabteen hadda waxaa inagu maqaalo ah diyaaradaha ay leeyihiin turkida inay duqeyntani geysteen horeyna dad shacaba way ugu laayeen isla gobolka shabeellaha hoose diyaaradaha mareykanka iyo sidoo kale turkida dowladda federaalka oo iyada qudheeda sheegata mar weliba duqeymo kuwan lamid ah ilaa iyo hadda oo ku dhowaad afar labaatan sac laga joogo wax war ah kama soo saarin haddaba dhibaatooyinkan maxaa xal u noqon kara haddee khaladkaasi sida ee wax baa maartay laga baran karaa wixii dhacdo haddii iyaga markii hore aqoon la-aan iyo warbixin xumo ee ay ka timid intaba khaladaadkaasi sida loo sixi lahaa ayaa looga bixi karaa ee in la-aan lagu sii soconin meelo rayidka ama ee shacab ay degan yihiin in aanan ka dhicin waxa la yidhaahdo duqaymo ama dagaallo korka sidaasoo kale dushooda maartay ee ayaga ummadda maadaama hadda waxa idinka aad soo bandhigteen oo ay yihiin waxa ee dadka soomaaliyeed ka hadal siinayo oo aad idinkana hadde la rabo inaad wixii run ay wixii aan run ahaynbo inaad kuwa dadka ee soomaaliyeed itusoo itaabsii laga filayo inaad la tirkiina miidiya daatiin aad qayb ka tihiin kaasina wuxuu ahaa xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo dowladda federaalka ku eedeeyey inay shabaab ku tilmaamtay shacabkii ay diyaaradaha turkida ku xasuuqeen tuulada baqhdaad oo ka mid a meelaha u dhow magaalada afgooye أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad maqlaysaan xafiiska siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakatu shabaab ulmujaahidiin ayaa war rasmi ah wuxuu ka soo saaray duqeyntii wuxuushinimada ee turkida ka geysteen tuulada baqhdaad bayaanka waxaynoo akhrinayo mahad cubeyd xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay bayaan looga hadlayo duqayntii uu xalay turkigu ku xasuuqay dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa tuulada baqhdaad bayaanka ayaa ciwaan looga dhigay diyaaradaha dagaalka turkiga oo shacab ku xasuuqay duleedka afgooye intaas kadib waxaa lagu bilaabay bayaanka aayadda qur-aanka ee ah
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
hordhaca aayadda qur-aanka ah kadib waxaa bayaanka lagu yidhi ayadoo qayb ka ah falalka guracan ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu kula kacayaan shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah labaatan qofood oo shacab ah ayaa ku shahiiday duqayn wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha dagaalka turkigu xalay ka geysteen tuulada baqhdaad ee hoos tagta degmada afgooye wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose diyaaradaha dagaalka turkiga ayaa ugu horrayn gantaal ku dhuftay masjid ku yaalla tuulada baqhdaad halkaasoo ay dadku taraawiix ku dukanayeen dadkii ka soo badbaaday duqaynta oo u soo cararay gudaha tuulada ayay mar labaad gantaal la beegsadeen halka gantaalka saddexaadna ay kula dhufteen goob beer ah oo ay dadka shacabka ah naftooda kula carareen bayaanka oo sii socda ayaa looga hadlay tirada dadka ku shahiiday duqaynta uu turkigu ka geystay tuulada baqhdaad waxaana lagu yidhi bayaanka dhimashada inta la xaqiijiyey waa labaatan qofood oo u badan dumar iyo carruur dhaawacuna intaas waa uu ka badan yahay waxaana ku jira qaar dhaawacoodu aad u culus yahay bayaanka oo sii socda ayaa lagu soo gudbiyey tirakoob uu sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo kaashanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana lagu yidhi bayaanka tirakoob uu sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka oo kaashanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa lagu ogaaday in dadka shacabka muslimiinta ah ee ay xasuuqeen diyaaradaha turkiga ay kala yihiin kow nuur aadam toddoba sano jir labo asmo aadam toddoba sano jir saddex ishfuq aadam siddeed sano jir afar yaxye aadam sagaal sano jir shan daahir aadam sagaal sano jir lix aadam boote siddeed sano jir toddobo sadaam ismaaciil cali sagaal sano jir siddeed ibraahim siidow sagaal sano jir sagaal najme siidow kow iyo toban sano jir toban cabdulaahi boote kow iyo toban sano jir kow iyo toban nasteexo sheekh nuur toban sano jir labiyo toban cabdi siyaad cabdi sagaal iyo toban sano jir saddex iyo toban farxiyo xuseen xasan farxiyo mariid labaatan sano jir afar iyo toban aamino cabdi soddon iyo saddex sano jir shan iyo toban siidow soddon iyo lix jir lix iyo toban ismaaciil cali deerey soddon iyo toddoba sano jir toddobiyo toban asli buule xasan afartan sano jir siddeed iyo toban xaliimo abiikar nuur afartan iyo shan sano jir sagaal iyo toban ureen caamir lixdan sano jir labaatan ruqyo xasan maxamed toddobaatan sano jir intaasi waa dadka shahiiday oo uu tirakoob ku sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaashanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose qaybaha dambe ee bayaanka ay soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xanuunka iyo murugada la qaybsanaysaa qoysaska muslimiinta ah ee uu cadowga turkigu ku xasuuqay deegaanka baqhdaad ee shabeellada hoose waxayna allaah uga baryaysaa inuu shahaadadooda ka aqbalo inta dhaawaca ahna uu caafimaad buuxa siiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale caddaynaysaa in xilliga ay duqayntu dhacaysay aysan dad ka tirsan mujaahidiinta ku sugnayn deegaanka isla markaana duqaynta si ula kac ah ay cadowgu ula beegsadeen shacab muslimiin ah oo deegaankooda si nabad ah ugu noolaa ugu dambayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay u istaagaan al-jihaadu fii sabiiliillaah kaasoo ah dhabbaha keliya ee lagu difaaci karo diinta nafta maalka caqliga iyo cirdiga dadka muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ku leeyahay
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaankan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlayey xasuuqii ay dowladda turkigu ka geysatay tuulada baqhdaad oo hoos tagta degmada afgoye ee gobolka shabeellada hoose halkaasoo ay ku xasuuqeen labaatan qof oo shacab ah qaar kalena ay ku dhaawaceen
waa hagaag haddaba turkidu waa dowlad caynkay ah maxaadse kala socotaa taariikhda madow ee turkida ee ku aadan la dagaalanka diinta islaamka sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa wuxuu ka hadlay qodobkan waxaan jeclahay markaasi inaan turkiya taariikhdeeda in yar idinka tilmaamo sababta waxay tahay waa markaskii ugu dambeeyey ee markaasi uu ka taliyo talif islaamiya waxaad ku qiyaas qaadan kartaa haddii markaskii uu caynkaa u ekaado meelaha kale wixii ka dhacay ama wixii loogu tashaday ayaa tusaale uga qaadan kartaa reer galbeed muaamaraad bay muddo wadeenaan inay inqilaabaan dowladda islaamiga meeshaasi ka jirta ficlanna inqilaab bay ku dhigeen inqilaabkaasi uu hogaaminayo nima iyagu soo tababareen oo loo bixiyey magac laydhaha mustafa kamaal ataturk inqilaabkani wuxuu dhacay kadib markii uu heshiis la galay reer galbeed isagoo diray ninkii la odhan jiray cismatanunu heshiiskaasi waa mucaahadaad macruufa waa heshiiska loo yaqaano mucaahadatu lozan lozan waa losiana baa filaya magaaladan switzerland ka tirsan mucaahadada waxaa wadagelayey qoladan waxay inqilaabaysa askarta ee turkida ah iyo wasiiru khaarijiyihi ingiriiska markaasi kazun lo odhan jiray waxay socotay nofembar kun sagaal boqol iyo labiyo labaatankii ilaa january kun sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii hore ayaa marka horeba loo eriyey khilaafadii islaamiga ahayd oo sultaan cabdilxamiid kun sagaal boqol iyo sagaalkii toddobiyo labaatankii abriil ayaa la inqilaabay lagana saaray wadanka laakiin laguma dhawaaqin in khilaafadii duntay ee nin kalunbay saareen oo magacu yaala mucaahadadatan waxaa lagula galay afar ballan afartaa hadduu fuliyo in inqilaabkiisa uu soconayo in dowladdaasi markaa waxa dhibaato dhaqaale haysta oo dhan reer galbeed ay xallili doonaan afarta shardi ee laga qaaday ama afar ballan baa laga qaaday mucaahadadu afarta rukun ay ka koobnayd waa kuwa kale waxaa la yidhi kow inaad khilaafo islaamiya baabiiso inaanan dib u maqal kitaab iyo sunna wax lagu xukuma waxaad doontay kala qaado markaa laakiin inay baaba'do kitaab iyo sunna inay wax xukumaan inuu ka hortago amase uu taxqiin ku sameeyo inuu dabargooyo wax allaaliyo wixii muxaawala ama iskuday ee lagu sameeyo in lagu soo celiyo khilaafadii islaamiga ahaa inuu intaa kasii fogaado uu isku dayo shacaa'irta islaamiga salaada soonka xajka waxaas inuu tirtiro inuu qaato qaanuunka reer galbeed hadday tahay nidaam distooriya hadday tahay nidaam qaanuuniyaba in lagu dhaqmo wadankaasi qaanuunka reer galbeed in la qaato afartaa shardi markaad qaadato bay yidhaahdeen baanu ogollahay inaanu taageero dhammaystiran ku siino wuxuu qaatay afartii shardi march saddexdeedii kun sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii ayaa markaasi inqilaab lagu sameeyey dowladdii islaamiga ahayd waxaana la caddeeyey fikradda maanta loo yaqaano jamhuuriyadda turkiya fikradda jamhuuriga maalintaas baa la bilaabay waa toddobaatan sano ka hor muxuu sameeyey markaa wuxuu isku dayey markii ugu horeysayba maxaakimtii sharciga ahayd iyo awqaaftii islaamiga ahayd buu baabi'iyey kun sagaal boqol iyo shan iyo labaatan markay mareysay buu qaanuun soo saaray mamnuucaya zayiga islaamiga ah dhammaantii gabadhu inay xijaabato ninku inuu koofiyad iyo cumaamad iyo waxaasi qaato waxaasi oo dhan mamnuucaya dadkoo dhan waxaa waajib lagaga dhigay inay qaataan zayiga reer galbeedka qabcada koofiyadan yare cowboyga ama noocaasi in la xidho oo tan yare islaamiga ah ee la qaadan karaa ay mamnuuctay wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya markaasi in la joojiyo assalaamu calaykum dadku inay isku salaamaan alinxinaa baa laisku salaami karaa buu leeyahy sida reer galbeedka in madaxa laisu yaro fororiyo un kaas bay salaamta noqonaysaa buu leeyahy amase qabcada inaad kor u qaado koofiyaddan yare madaxa la saaro wata iyagu isu salaamaan inaad ama koofiyadda madaxa ka qaado ama aada madaxa hoos u dhigto kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankiiba haddana qaanuun kala soo saaray oo sheegaya inay mamnuuc tahay in la dhigo shareecada islaamiga ah isla markaasi wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya inay mamnuuc tahay qur-aanka in la bartaa wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay afka carbeed in lagu adiba wuxuu soo saaray inay rag iyo dumarku dhaxal kaga siman yihiin wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay nidaamka tacadud alazwa- tacadud azawjaat in ninku dhowr dumar u guursan karo wuxuu soo saaray markaasi afka turkiga oo u qormi jiray xagga af carabiga yacni alfabetska xurufta u isticmaalaan xagga af carabiga ay ahaan jirtay wuu mutirtiray oo wuxuu u bedelay xagga afka laatiiniga inay u socoto wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya maalinta jimce inay maalin shaqo tahay ee aan maalin jimco fasax aanay jirin ee maalinta axaddu inay noqoto markaasi maalinta dadku ay fasaxayiin turkiya waxaa ku dhacday markaasi labaatan iyo dhowr sannadood buu mamnuuc ahaa qof turkiya in laga maqlo xaj baan tegaya labaatan iyo dhowr sannadood ayaa mamnuuc waxa ahaa qof muslima oo turkiya inay dhacdo inuu yidhaahdo xaj baan tegaya aan cidina kasoo xaj tegin wuxuu bilaabay in xataa la yidhaahdo aadaanku allahu akbar allahu akbar in lagu ajimaa ma banaana taan riula dur taan riula dur oo in la yidhaha inta meesha la istaago waa ilaahay baa weyn ilaahay baa weyn af turkiya axad ulaa'ima imaam ka mida aimada turkigaan maalin la kulmay markaasuu iga warramay qisada meesha ka jirtay sheeku markaa ii sheegay aada u tariifa wuxuu yidhi markii uu soo rogay in afka turkiga lagu tukado salaada la gelaya halkii dadku ay ka akrinayeen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin yacni waxaa lagu akrinaya af turki ilaahay baa weyn waa inuu qof ka bilaabo yacni tarjumadii suuradda waa inuu akriyaa ee inuu iyada akriyaa waa mamnuuc wuxuu yidhi masaajidkii ugu weynaa magaalada baa lasoo galay dadkii baa safafkii salaadii isbaxay dabeetana salaadii baa la xidhay salaada markii la xidhay ayaa imaamkii daalkii laga sugayey takbiiratulixraamka inuu dadka maqashiyo allahu akbar inuu yidhaahdo ayuu wuxuu yidhi buu yidhi taanriula dur tanriula dur ayuu ku xidhay buu yidhi dadkii markay arkeen meeshan sida loo tukanayo qofba marubu maradiisa qaato labadiisa kabood ka qaato waa iska baxeen markuu salaamo naqsaday buu yidhi assalaamu calaykum ma jirto gunaydin maleklarin buu yidhi buu yidhi inta xagga eegay waa af turki gunaydin maleklarin weedhaa markuu yidhaho xagga eegay buu eegay mise masaajidkaba xagga cidi kuma jirto gunaydin maleklarin buu yidhi xagga kaloo eego masaajidkaba cidi ma joogto labaatan iyo dhowr sannadood baan markaa turkiya masaajid jamaaca cidi isugu imanin muddo ku dhadhow oo marka ay noqotay ninkan raba inuu salaad tukado dee inuu gurigiisa ku tukado waxaa dhacay masaajidkii ugu weynaa ee waddanka ku yaalay wuxuu u bedelay matxaf museum akbar masjid waddanka ku yaalla ugu quruxda badna waxaa loo bedelay matxaf meel muusiyam oo dadka ay wax ku daawadaan waxaa laga mamnuucay markaasi in salaada lagu tukado ilaa maantana waa ka mamnuuc ilaa maantadan aynu joogno akbar masjid fi turkiya waa ka mamnuuc ilaa hadda in salaad lagu tukada waa matxaf la dhigo madaxyada dadkii hore iyo turkidii hore yeyda caabudi jirtay iyo wax la nooca taariikhdoodii la dhigo oo dadku markaasi ay u yimaadaan oo sasawirtaan oo laga baxo waa meel museum oo tuuriistku ay galaan wuxuu isku dayay inuu culamada muslimiinta oo dhan isugu yeedho ee turkida ahaa dabeetana inay saxeexaan waxa uu sheegayo ay dadka yidhaahdaan waa sax markay diideenna madaxu ka guray sirdhadkoodii in yarbaa masar iyo meelaha u kala carartay wixii kale markaasi wuu tumay haddii qalbi alcaalami alislaami meeshii islaamka looga talinayo marka sidaa loo galay maxaad u malaynaysaa dhulkii kale inay sidee yihiin waxaynu garan karnaa sida cilmaaninimadu ay ugu talax tagtay waddankaasi fi sabciinaat masalan brofesor najumaddiin arbakaan ninka la yidhaahdo iyo xisbigiisa markii maxkamadda la taagayey ee inqilaabka caskarigii intuu dhacay la qabqabtay ee maxkamadda la taagay yani waxaa la arkay inay turkiya islaam kusoo noqonayso naataa ka qayb gashay baa la yidhahdaa caawintii in inqilaabkaasi dhaco nimankii odhan jiray dimuqraadiyadaan wadnaa tacadud alxisaab baan rabnaa kan baan rabnaa ayaa markay muuqatay in islaam uu soo noqonayo ka qayb gale dabeetana waxaa dhacay inqilaab inqilaabku markuu dhacay dib loo qabsaday ayaa brofeer najmadin arbakaninka la yidhahdaa maxkamad la taagay maxaa lagu maxkamadaynaya adigoo siyaasiya baa la yidhi baa dadka hortiisa ku tukatay turkiya lama gumaysanin ee waxaa loo bedelay nidaamkeedii nidaamka intii kalena waa la gumaysay inta kale waxay u bixiyeen tarikatu rajulin mariid waxay dhahaan dhaxalkii ninka bukay caalamlislaami dee markaa cuhmaaniyiinta xukumi jirtay marka isagii dowladiisa caynkan loo galay intii kalena waxay dhahaan waa dhaxalkii dadka bukay oo yuruba qaybsatay ninba inbuu gumaysta u kaxaysta waxaa turkiya dib loo ogolaaday in salaad si caadiya loo tukado kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa maalintaa ilaa maanta lama aqbalin marnaba caalamulislaami inuu ka soo bidhiiqo meel la odhan karo dadkaasi si xor ah bay rabaan inay islaamkooda u dabaqaan oo isugu xukumaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan kusii dhownahay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta soconka iyo caafimaadka caawa waxaad ku maqli doontaan talooyin ku socda dadka qaba keliya xanuunka bisha ramadaan doctor qorax ayaa aalaaba soo jeediya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا bismillaahi araxmaani araxiim waa barnaamijkii soomka iyo caafimaadka fadhigiisha toddobaad keliya xanuunku wuxuu ka mid yahay xanuunada hadda soo badanayo khaasatan soomaaliya kusoo badanaya waxaa arkaysaa shantii qof oo la saaro altrasound in lagu arkayo keliyahooda inay dhibaato ka jirto marka waxaana loo tiiriyaa daawooyinka layska cunayo oo dhakhtarka uusan qorinin labo biyaha oon la kontaroolin qofka biyo yar uu cabayo iyo cuntooyinka aan cunayno oo aanan dheesku dheelitiraynin marka haddii aan fiirino ramadaanka dad kale waxaa lagula talinayaa dadka laba noocay iskugu jiraan dad dhagaxyo ay ku jiraan iyo dad ay dhagaxyo ku jirin dadka keliyaha dhagaxa ay uga jiraan waxaa lagula talinayaa inay biyaha badiyaan suxuurta iyo afurka dhexdiisa ugu yaraan saddex litir inay cabaan si ay dhagaxyadaas qeyb kamid a uga baxaan haddii dhagaxaas qofka uu qabto xilli maalinimo ah xanuunkiis waa la yaqaanaa colic pain aa la dhahaa waa xanuun aada u daran uu qofka madaxa ku soconayo allaha ka caafiya muslimiinta oo dhan waxaa la rabaa qofka asaga ah inuu soonka iska furo daawo degdegna uu raadsado intuusan xanuunka uusan ku keenin inuu koomo galo dadka kale oo ayaga infectionka keliyaha qabo waxaa ku filan ayaga inay biyo badan cabaan cuntooyinkana wax ka bedelaan sida inay cusbada raashinka badan uu ku jiro iska ilaaliyaan cuntooyinka iska ilaalinaya waxaa ka mid ah inay iska ilaaliyaan baruurta badan inay iska ilaaliyaan inay hilib badan cunaan inay spinachka qudaartan loo yaqaano spinachka ama koostada inay iska ilaaliyaan cuntooyinka cunaana u fiican waxaa kamid a cuntooyinka digirta xuubka leh inay cuntooyinkaasi xoogga saaraan haddii ay la kulmaan wax dhibaato ana ee ogaadaan keliyaha ma sahlano mararka qaarkood keliyaha waxaa loo yaqaano dialysis aa lagu sameeya oo keliya dhaqisa marka hadda xaaladaha noocaas waa xaalado khatara qofka ma awoodo marka inuu kala tashto dhakhtarkiisa la joogo hadduu ku dhaho iska afurna uu afuro waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad taxana aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaa inoo haya علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada toddobaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa macrakadii rodos ee dhex martay dowladdii islaamka ee umawiyiinta iyo nasaaradii biisandiyiinta macawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu oo ahaa khaliifkii muslimiinta ee dowladdii umawiyiinta iyo waaligii shaam xilliyadii cumar iyo cuthmaan ay ahaayeen khulafada muslimiinta ayaa go-aan ku gaaray inuu furto magaalada alqusdandiiniya oo ahayd caasimadii nasaarada bisandiyiinta si uu taasi u xaqiijiyo waxa uu mucaawiya bin abi sufyaan radiallaahu canhu diyaariyey ciidamo aad u xoogan isagoo ku dadaalay inuu marka hore la wareego jasiiradda dhacda badda meditereniyanka si loo ta'miiniyo ciidamada dhinaca badda ka duulaya ee ku wajahan alqusdandiiniya gurmadkay u baahdaanna loola gaaro sidaasi darteed jasiiradda rodos oo ahayd jasiirad istaraatiiji ah oo dhacda xeebaha aasiyada yar nasaarada bisandiyiintuna u adeegsan jireen inay ka soo weeraraan magaalooyinka muslimiinta ee xeebaha ku teedsan ayay ciidamada muslimiinta u qalab qaateen furashadeeda sanadkii soddon iyo shanaad ee hijriyada gaar ahaan bisha ramadaan ayay ciidamada muslimiinta weerareen jasiiradda rodos dagaal kadibna si buuxda ayay ula wareegeen macaawiya bin abi sufyaan radiallaahu canhu ayaa markiiba u degdegay in jasiiraddan muhiimka ah uu dejiyo qoysas muslimiin ah si aanay dib looga soo laaban oo ay u noqoto saldhig ciidan oo muhiim u ah dardargelinta futuuxaadka qusdandiiniya ciidamada muslimiinta iyo qoysaskooda halkaasi degay ayuu mucaawiya bin abi sufyaan u qoray bil wanaagsan sidaas ayayna rodos ku noqotay saldhig milatari oo muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada badda ee muslimiinta waxay difaac u noqotay magaalooyinkii ay degganaayeen muslimiinta ee xeebaha ku teedsanaa kuwaasoo had iyo goor la kulmi jiray weeraro uga imaanaya nasaarada waxay sidoo kale furashada rodos dardargelin u noqotay iskudayadii ay muslimiintu ku doonayeen inay ku ballaariyaan saydarada islaamka oo dad hor leh iyo dhul ballaaranba gaarsiiyaan islaamka waxaa xusid mudan in xilligii uu khilaafada hayay cumar binulkhadaab uu mucaawiyah isku dayey inuu qaado duulaano dhanka badda ah laakiin cumar oo aada ugu baqay ciidamada muslimiinta maadaama aanay bad aqoonin ayaa kala tashaday cumar binulcabaas wuxuu weydiiyey bal inuu tilmaamo badda iyo doonyaha lagu dhex safro cumar binulcabaas ayaana rajaxay halista badda taasina waxa ay keentay in cumar uu ku amro mucaawiyah inuu gebi ahaanba ka joogsado qadiyadda badda markii khilaafada islaamka loo dhiibay cuthmaan bin cafaan radiallaahu canhu ayuu mucaawiya mar kale soo bandhigay fikraddiisa la xiriirta duulaanka xagga badda ah waxaana arrinkani ku waafaqay cuthmaan isagoo duldhigay shuruudo badan oo ay ka mid tahay inaanu ku qasbi karin ciidamada muslimiinta duulaanka badda ciddii raalli ka ah oo keliyana ay u raaci karto iskudayadaasi dhowrka ah ayay soo martay in mucaawiyah uu furto jasiiradda rodos oo dhacda xeebaha koonfureed ee turkiga
لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta toddobaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qeybihiisa dambe ayaan isla soo gaarnay idaacadda islaamiga ah ee landalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaab ulmujaahidiin ayaa baahisay waraysi ay la yeelatay cabdilcasiis maxamed xuseen usaama oo ahaa amiirkii majmuucada inqimaasiyiinta ee weeraray hotel s y l ee magaalada muqdisho
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي في الله وكله إذاعة السلام إلى أندلس جزاكم الله خير الجزاء مجاعي سدحان عبد العزيز محمد حسين مجاهدين توحي إيه قانان aan kasoo tegay warsame magaca i yaqaana maktabkaan agtirsanahay waa usaama waxaan ku dhashay magaalada kismaayo waxaan kasoo jeedaa gobolka nugaal qabiilka aan ka dhashayna waa ma jarteen waa tahay aquuna usaama maxaa kuugu kalifay inaad bixiso naftaada walaal nafteeda inaa bixi waxay u kalifay waxay tahay waa raadin aan raadinayno raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala iyo dalab aan dalbayno jannaadkiisa annagoo qaadanayna amarkiisa oo ah kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum iyo anagoo fulinayno jeclaysanayno inaan la galna beec allah subxaana watacaala aanan ka iibsana nafaheena qaala allahu tabaaraka watacaala ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum aljanna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله سبحانه وتعالى أيانا فين كيبسنينا وديسان كنت غلمينا وانا الدلية أنا نحن الدلينا سيدا سوي أخي وحنا هو كلفي إن أنا فهنا بحنه أنا بربرنه عذوان اقتحامنه مasiبوينك على سميتك جيراننا أكو هالقادنه سن نفتنا أو فرنا دين الله سبحانه وتعالى عد كلا أنا وجهك رادين الله نرى قريننا وحكى لنا مدل بينه إلا الله سبحانه وتعالى إن أطيعنا مويه jazaaka allahu khayr akhuuna maxaad leedahay gaalada waddanka kusoo duushay fariinteeda ku wajahan gaalada waddanka kusoo duusha waxaa leeyahay annaga idinka biidni illaahi tabaaraka wa tacaala allah ayaana kala xukumi kara mooye ma kala badbaadino niman yahow yaanan isku burburin intaanan idin soo gaarin waxaa idiin bannaan wadooyin badan aad lafihiinna xunka ah nooga amaagishan kartaan midda kood waa inaad islaamtaan oo mujaahidiinta muslimiinta isku soo dhiibtaan hubkana aad dhigtaan midda labaad waa inaad bixisaan jizyo idinkoo weliba dullaysan madaxa fooraranayo haddaysan sooma biidni illaahi tabaaraka watacaala nagala kulmaysaan ilaa dab mooye iyo xabad iyona isku qarxinno iyona idin soo iqtixaamno waxaan leeyahay murtadiinta insha allah ku bishaaraysta wax idin murugeliya oo idin dhibaateeya biidni illaahi tabaaraka watacaala waxaa laidinku xasuuqay meelo fara badan oo dhiiggiina lagu daadiya yaa hilibkiina lagu waray waad kuwaana qaadan laadihiin fariimo badan waa idin soo direen libaaxyo horeo tegey yaa dibna waa idinkugu soo diri doonaa waadna ka dhega adeegteen inta soo adhiibtana way soo adhiibta allah ayaa soo hanuuniye inta markaa ilaahi subxaana wa tacaala amarkiisa ka dhega adeegtay ayna gaalamada kasoo baxdiid waxaan leeyahay insha allah wax wax idin murug geliyo ku bishaaraysta insha allah maantana waxay tahay meesha aan ku wajahannahay hadafkeena uu yahay ee aan rabno allah subxaana wa tacaala inaan ugu dhowaano dhiigeenna aan ku daadino ilaahay subxana watacaala uu nooga raali noqdo waxay tahay waxaan u soconnaa xarunta loo yaqaano ama hotelka loo yaqaano s y l waa meel ay isleeyihiin waad ku ammaangelaysaan waad ku nabadgelaysaan waxay dhigteen waardiyaal fara badan yaa xaggan iskambooni iskaga soo riix xaggasna waardiya iska dhig korna iska ilaali biidni illahi tabaaraka watacaala fii cuqri diyaarikum baash ka dhex bilaaban doontaan guryihiina dhexdiisa ayaa ka dhex bilaaban doontaa maxaa yeele ciidamada ilaahi subxaana watacaala way tiro badan yihiin ciidamada allah subxaana watacaala ma ahan kuwaad ka gaban kartaan waxaadna ogaataan meel kastoo aad gasha ama gudgala ama diyaaradda raaca ama hotel isku soo qufila insha allah way idin soo gaaraysaa gacanta allah subxaana watacaala maxaa yeele ciddaa la dagaalaysaan ee aad dagaalkii xarbiga ku wadaan waa allah subxaana watacaala annagana soo maha waxaa sheeganaysaan inaa isku reernahay aa isku talnahay aa soomaali islana soo maha allah subxaana watacaala wuxuu leeyahy dhegeysta idinka ka baxay xadkii loogu talagalay dhegeysta allah subxana watacaala wuxuu leeyahay qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum ghilda ha anaga amarka nolsiina oo kaas waxay allah subxana watacaala ayaan hogaaminaya amarkiis ayaan qaadanaynaa rasuulkiis amarkiis ayaan qaadanaynaa anaga waxaana nafteena iqdaamaya ee isku qarxinaya waxay tahay waxaan dalbaynaa allah ralaashiisa jannadkiisana waan dalbaynaa waana ballan allah noo qaaday bale alla weyne inuu noo qosliyo marka dagaalka ay kulaato haddaa idinku soo orno oo idin laanno qoorta idinka jarno allah wuu noo qosliyaa oo aan dhabarka jeedin waxaa tihiin fulayaal markii macrakaad kala joogo dhabarka jeedinaya wallahi waxaan leenahay insha allah haddaan imaanno saaxada qitaalka ee idinka aad joogtaan teena waad imaan weyseen sooma guryihiina markaan idinkugu imaanno laa mafar laa malja ila almowt biidni illahi tabaaraka watacaala meel loo carraa ma jirta maalin kas wallaahi meel aad carraysa mal insha allah tabaaraka watacaala dabaquu ka booday loguu ka jabe xariguu ka daadege biidnillah ma dhacayso wallaahi waxaan ballan iyo beece allah subxana watacaala kula galayaa dabaqa aad ka booda inaa idinkala soo boodin wallaahi billahi tallahi waan idinkala soo boodinaa daaqadaa kasoo baxeen waan kasoo baxaynaa waad nagu barateen mar walba idinsoo iqtixaam inaad carartaan aad gurguurataan idinkoo lugaha ka jaban wallaahi alcadiim ballan alla waxaan kaga qaadaya maanta halka anaa joogo allah subxaana watacaala hadduu ii fuday in qamaasida haddaan galo in dabaqa aad kasoo boodeen wallaahi waan kasoo boodaynaa ilaa aan idinku dilno fii cuqri daarikum gaaladiina aad carareysaan aad gurmadka raadsanaysaan dhexdo ilaa idinku dilno anagana meesha shaad aan ka helno wallaahi uma aabiyeeli doonna wax aad sooridaysaan weligeed mujaahid umaysan aabiyeelin waa geesayaal miqdaamiin ah nafahoodan hura fariinta raggas waad ka dhega adeegteene fariintan anaga kuwaan dili doona kuma socoto waxay ku socotaa kuwaan dili doona kuwa ka dambeeya maxaa yeele raggaa feel kusoo jiro marka waa idin- inta idin soo gaaraan idin digaynaa
waa tahay akhuuna maxaad fariin aad uga tegaysaa dadka soomaaliyeed ee jihaadka ka fadhiya ee gumaystaha aan iska difaacayn ummadda soomaaliyada gumaystaan iska difaacin waxaan leeyahay allah subxaana watacaala wuxuu idinku wajibayna jihaad war wiilashan naftooda huray waxay ka cabsanayin aadin ka cabsanaysaa maxay tahay war ma waxaad ka baqaysaan dhimasho qof walbuu dhimanayaa allah ayaa damaanad qaadataas war ma waxaad ka cabsanaysaan xabsi wuxuu alla kugu qadarin kuguma dhacay an tu'mina billaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasuulihi wabilyowmi alaakhir maxaa ku xoga wabilqadari khayrihi wa sharrihi qadarta kheerkeeda iyo sharteeda rumaysanna allah ayaan weydiisanna midda noo kheerka badan inuu noo fajiyo mar walba waxa aad rumaysantihiinna waa inaan ka dhabaysaa muslimiin yahay allah ka cabsada waajib ayaa idin saaran waajibka iskarida ma waxaad ka cabsanaysaan faqri iyo gaajo jihaadka intuusaan lagu jiraa labaatan sano toban sano saddex sano shan sano sagaal sano ma waxaad aragteen wiilal baa sheegane may bale intay dhargeen ay waxay leeyihin, war nafasax gaalada aan galin nimayo war ku dayda geesiyaasha aad dhasheen beriisan idinka hormarin jannaadka ayaan leeyahay waa tahay aquuna usaama maxaa dardaaran ah aada uga tegaysaa hoggaanka jihaadka hoggaanka jihaadka waxaan leeyahay mumarada islaamka jazaakum allahu khayra allah idinka abaalmaryo waxaad u samaysaan islaamka iyo muslimiinta wallaahi carabka wuu ka caajisaya inuu sheego waxaad islaamka u qabateen wuuna ka xanuunsanaya dhibka idinka soo gaarayo ummadda aad u kaalmeynaysaan ee aad garab taagantihiin mar walba allah subxaana wa tacaala ha idinka abaalmaryo jazaakum allahu khayr ayaa leenahay jasaaka allahu khayr een aquuna usaama ugu dambayntii maxaad dhihi lahayd mujaahidiinta cadowga hortaagan mujaahidiinta waxaan leeyahay waddada waa inaad ku sabartaan aad u dabar adeegtaan aadna u gegsataan maxaa yeelay waa waddo xaq ah wax walba idinka soo gaarana ajarka xisaabtada
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh